إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weeraradii dhowaan lagu qaaday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo shirweynihii shanaad ee dhowaan u soo idlaaday culimmada wilaayaadka islaamiga dowladda federaalka ah ayaa si dadban ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah intaaan iyada qoriga u qaadin ee aan raalli ka ahayn inay ka barbar dagaalamaan ehelada niman dhowaan ee xubnaha taranka jartay dowladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay arrintaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa baahisay dardaaran uu ka tegay mid ka mid ah naftii hore qayb ka ahaa raggii fuliyey weeraradii lagu dumiyey xerada lamagalay ee magaalada beledweyne u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weeraradii dhowaan lagu qaaday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo shirweynihii shanaad ee dhowaan u soo idlaaday culimmada wilaayaadka islaamiga maxamed daahir calasow ayaa warkaasi noo faahfaahinaya sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlay shirkii culimmada iyo weeradii lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada ee muqdisho kulankiina barakaysan waxa uu fashiliyey dhagaraha cadowga ayuu yidhi sheekh mahad warsame shiiqa ayaa hoosta ka xariiqay inay bogaadinayaan oo ay soo dhowaynayaan shirka culimmada ah isla markaana ay fulin doonaan fadwada iyo bayaanka ay soo saareen culimmada wilaayaadka oo difaac iyo derbi u ah ummadda soomaaliyeed mujaahidiintu waxay ballan qaadayaan inay fulin doonaan dhammaan qodobadii ku xusnaa bayaanka iyo fatwadii ka soo baxay shirkaa shanaad ee culimmada wilaayaadka islaamiga ah haddii aan nahay hoggaan maamul iyo ciidan intaba waxaan idin leenahay jazaakum allahu cana wa cani lislaami khayra afartii bishan rabiicu thaani howlgal qorshaysan oo ay qaadeen mujaahidiinta ayaa lagu beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa ka jawaabay sababta ay u qaadeen weerarka lagu ekeeyey wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka wasaaraddani waxay saldhig u tahay tobannaan mashaariic ah oo lagu majaxaabinayo islaamka iyo ehelkiisa waa xarun ay cadowgu u adeegsadaan duulaan maskaxeedka ka dhanka ah ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lagulana dagaalamo manaahijta waxbarasho islaamiga ah laguna faafiyo manaahijta guracan ee ay gaaladu soo dejisay wasaaraddan ayaa ku howlan burburinta dhammaan hay-adaha waxbarasho ee islaamiga ah kuna beddesho hay-ado kale oo faafiya cilmaaniyadda ilxaadka dhaqanxumada iyo caqiidooyinka faasidka ah intaasi marka laga tago wasaaradda waxbarashada ayaa askaraysay ardayda ka aflaxday iskuullada iyo jaamacadaha sida uu sheegay sheekh mahad warsame isagoo adkeeyey inay muddo baaritaan ku hayeen howlaha iyo fasahaadka ay ku howlaneyd wasaaradda waxbarashada waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta riddada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askaraynta ardada soomaaliyeed kuwaas oo kumanaan ka mid ah ay ku biirinayaan ciidamada kooxda riddada ah ee soomaaliyeed halka qaar kalena ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah ay ugu askarayso waddamo ajnebi ah waxay ardadii soomaaliyeed ee ka qalinjabiyey madaarista waddanka iyo jaamacadaha waajib uga dhigtay inay shahaadadeeda qaataan kadibna waxay uga faa'iidaysatay inay ku fushato ajandayaasheeda guracan waxaad og tihiin in ciidamada soomaalida ah ee turkigu u tababara kooxda riddada ay intooda badan yihiin arday ay askaraysay wasaaraddan waxaa ka daran kuwa ilaa hadda la weysan yahay ee ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah caalamka ugu kala direen waxaan cidna ka qarsoonayn ciidamadii loo qaaday waddamo ay ka mid yihiin eritreya iyo qatar kuwaasoo qaarkoodna ay halkaas ku dhinteen qaarna lagu xamaasho waalidiintoodiina inay maalin walba waddooyinka la taagan yihiin oohin iyo baroor aanay jirin cid uga garaabaysa ama u damqanaysa hadalkaas iskama sheegayno eh caddaymaheedii oo dhammaystiran ayaan haynaa camaliyaadka lagu qaaday wasaaradda oo ahaa laba camaliyad ayaa waxaa ka dhashay khasaaro xooggan howlgalka koowaad ayaa beegsaday xarunta wasaaradda oo burbur xooggan u geystay sheekh mahad warsame abu abdiraxmaan ayaa tafaasiil dheeraad ah oo weli dhinac laga maqlin ka sheegay sida ay u dhacday camaliyadda labaad camaliyadii labaad waxaa iyadoo kusii socota hadafkeedii albaabka xarunta ku rasaaseeyey ciidamadii riddada ahaa halkaas ayayna ku qarxiyeen waxayna ka dagaalamayeen in gaarigu uusan xaruntooda bartilmaameedka ah gaarin waxayna go'aan ku gaareen inay ku qarxiyaan derbiga xarunta halkaasna uu khasaare ka soo gaaray ciidamadii rasaasta furay saraakiishoodii iyo dad kale oo muslimiin ah dhibaatada halkaa ka soo gaarta dadka muslimiinta ah iyo hantida halkaa ku burburtay cadowga isaga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaya abuu cabdiraxmaan oo aad ugu dheeraaday ka hadalka howlgalladii ay ku qaadeen wasaaradda waxbarashada ayaa faahfaahin ka bixiya khasaaraha ka dhashay howlgallada isagoo ka tacsiyeeyey qof weliba oo muslim ah oo camaliyaadkaasi ay waxyeello ka soo gaartay iyo rasaasta ay fureen ciidamada dowladda khasaaraha meeshaa cadowga ka soo gaaray waa lixdan iyo sagaal dhimasho iyo soddon iyo shan dhaawac ah waxay isugu jiraan shaqaalihii wasaaradda saraakiishii iyo ciidamadii kala duwanaa ee kooxda riddada kuwaasoo ahaa kuwii ilaalada u ahaa wasaaradda iyo kuwii gurmad ahaanta ugu yimid cadowgu wuxuu sheegay in dad boqol ka badan ay ku dhinteen weeraradaas kuwaasoo dhammaantood shacab ah waxaan leenahay warkaas waa been iyo beerlaxaws aan sal iyo raad lahayn waxaan haynaa oon soo dhammaystirnay tirakoobkii cadowga uga dhintay weeraradaas magacyadooda iyo xeelkooda intaba waa jiraan dad shacab muslimiin ah oo ay camaliyaadka wax ku soo gaareen inta ugu badan dadkaas waxaa dilay ama dhaawacay waa rasaastii aan loo meeldayin ee muddo hal saac ku dhow ay ciidamada riddadu goobta ka ridaayeen ilaa ay dad badan ay aamineen in meesha iska horimaad ka socdo xaqiiqdu waxay ahayd inaan halkaas dagaal ka dhicin balse wixii hub ahaa ee dhacayay camaliyaadka kadib waxay ahaayeen rasaas ay maleeshiyaadku ridayeen isweydiiya yaa lagu riday rasaastaas waxaa lagu riday dadkii shacabka ahaa ee goobaha ka agdhowaa taasoo khasaaro u geysatay bulshada waxaan ka xunnahay kana tacsiyeynaynaa cid waliba oo muslim ah ooy camaliyaadka dhibaata ka soo gaartay iyo kuwii cadowga rasaasta ku laayay intaba saddex jeer ayuu sheekh mahad ku celceliyey dhiigga muslimiinta waa naga xaaraan kadibna waxa uu mar kale caddeeyey inay weerarayaan xarun kasta oo cadowgoodu leeyihiin muslimiintana waxa uu u soo jeediyey inay ka guuraan agagaarka xarumahaasi dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan balse taas kama dhigna in muslimiin laga dhigto gaashaan la ysaga difaaco weerarada mujaahidiinta waxaan maanta mar kale caddaynaynaa xarun walba oo cadowgu leeyahay waa noo bartilmaameed waa u soo soconnaa waana weeraraynaa insha allah dadka walaalaheenna ee muslimiinta ahow ka fogaada keliya ma ahane waxaan idin leenahay ka guura xarumahaas agtooda xarun iyo saldhig cadow leeyahay oo aan dhaafaynaa ma jirto ilaahay baan ugu dhowaanaynaa inaan cadowgaas naafayno cid waliba oo xarumahaas agteeda deggan ama ku shaqaysata wixii gaara annagu mas-uuliyaddeeda ma qaadayno ilaahay dhulkiis waa waasic ee danihiinna meelahaas kale ku qabsada annagii cadowgeennana isaga keen dhex baxa allaahuma hal ballaq allaahuma fashhad dowladda federaalka ayaa si dadban ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah intaan iyada qoriga u qaadin ee aan raalliga ku ahayn inay ka barbar dagaalamaan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa warkaasi noo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo dhowanahan asiga iyo xubnaha dowladiisu ay u goodinayeen bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaana ganacsatada ayaa asigoo ka hadlayay magaalada muqdisho waxa uu sheegay inaanay aqbali karin cid taagan meel u dhexaysa iyaga iyo xarakada shabaabulmujaahidiin si kale haddii loo dhigana micnaha warkiisu waxaa weeye dadku waa in ay noqdaan qola nala dagaalsan iyo qolo annaga nugu saf ah oo ciidan iyo maalgeliyo noo ah waxaa jira dad badan oo sheegtay inay shacab yihiin islamarkaana dhinacyada dagaalamaya midkood aanay ku saf ahayn xasan sheekh maxamuud ayaana arinkaa gaashaanka ku dhuftay si cadna uga hor yimid dadka soomaaliyeed waa ku celinaynaa waa ku celinaynaa dadayna maxaa saas u leedahay maxaa saas u tiri iyo maantoo nin ajnabi saas yirayaad warkiisa raacaysa maaha maanta xaaladda soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batacbataceeyo ma taallo soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la diriraysa waay wax kale oo meesha yaalla ma laha yaan wakti looga dhumin yaan wakti laydinkaga dhuminin shacabka soomaaliyeed warka xasan sheekh maxamuud waxa uu eegyahay kii madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush uu ku hadlay sanadkii laba kun iyo kowdii ee ahaa ama annaga nala jir ama argagixisada ka mid noqo xilligaas oo maraykanku uu qabanqaabinayay duulaan uu ku qaado dalka muslimiintu ay leeyihiin ee afghanistaan
ehelada niman ay dhowaan xubnaha taran ka jartay dowladda federaalka ayaa arrintaasi kulul uga hadlay maleeshiyaadka macaawisleyda ay u diiwaan gashan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta ku sugan gobolka hiiraan ayaa dhacdo xanuun badan iyo fal argagax leh habeen hore saqdhexe ka geystay deegaanka abooraya oo ka tirsan isla gobolka hiiraan maleeshiyaadkan oo markii horeba moryaan ahaa islamarkaana hadda hab qabiil ay u adeegsanayso dowladda federaalka ayaa cali jeyte wuxuu u fasaxay inay dilaan cid kastoo aan iyaga ka tirsanayn oo ka hor timaada taasoo keentay inay ku dhaqaaqaan falkan foosha xun waxay meyd ahaan uga tageen labo rag ah oo ay habeen hore ku soo weerareen deegaanka aboorey iyagoo ula dhaqmay si fool xun waxay ka jareen xubnaha taranka ragga kadib markii ay dileen hase ahaatee uu alle ka badbaadiye mid ka mid ah ragga kii kalena uu sidaas ku nafwaaye kan badbaaday oo ay macaawisleydu meyd ahaan uga tageen ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxaana maalintii shalay la keenay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaas oo lagu dabiibayo ehelada ay ka dhasheen raggan la dhibaateeyey ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo goodi iyo hanjabaad u diray cali jeyte iyo mooryaantiisa una sheegay in haddii ay arrintan si deg deg ah uga soo jawaabi waayaan ay ka aargoosan doonaan
waxaan leenahay dadka soo diray dadkaas oo uga horreeya guddoomiyaha gobolka cali jeyte waa guddoomiyaha gobolka waxaan leeyahay ninka la yidhaha cad oo ku xoga ninka la yidhaha taliya u yahay cabdullaahi bare arrintaas dadkaas markaad dirayseen haddaad u dirteen inay cid kasta ay soo dilaan dee jawaabteeda yeela doontaa waxaan idin leeyahay guddoomiyaha ugu horeeyo cabdullaahi baraa ku xiga dhammaan saraakiisha madaxdan meeshaas joogtaan waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan oo ugu degdegta badan haddaan jawaab aan u waayno ay ka mid tahay jawaabtaasu nimankii falkaas geystay inay xiran yihiin iyo dad ka wakiila oo ka socda oo dhibkaas yacni maaragtahay annaga aan kala xaajoonno haddaanan helin wax allaale waxay ka yimaado meeshaas adikay aabba idi leedahay sidoo kale qaar ka mida ehelka ayaa waxay yidhaahdeen
horta falka dadkii geysta horta markii horeta ina ayagoo gacmaha looha ka xira lasoo saaro waa bannaanka la keeno la soo xiro la keeno kabacdi markii la keena wixii talaa markaas ayay ka imaanayaan ay jirayaan haddaa intaa afar laabtag saac aan lagu samaynin oon hadda dhibka dib u dhici doono looga hortegin meeshaas waxaa ka imaanaya khasaaro waxaana wixii ayan wax ku talagal ah oo loogu talagalay beesha ibraahim ciise in sidaas la yeelo sababto waxaa ku ogaanaysaa ilmaha waxaa lagu soo aaneeyey aabbihiina shabaab ah ayagu dad iska masaakiinoo shacbi ahaayeen waa markhaatimadoontu haddii ilmo shabaab ay raadinayaan kuwo badan ayay soo mareen waxay ka yimideen meel fogay ka imaadeen way soo dhex mareen yacni waxaan u fahmay kuwaas inay adeero u yihiin oo dhalig walaalkood haddii ka jawaabi waayaan ibraahim ciise siduu inta ugu fadhiyo meel kasta fadhiyaa jawaabtiisana kolley inuunay bid mudoonna u malaynaa anuna gabalaan safrinaa ama qooraan safrinaa mooryaanta macaawisleyda ayaa isla saacado ka hor marka uu falkan dhacayo waxay fal kufsi ah iyaga iyo ciidanka dowladda federaalku kula kaceen saddex gabdhood oo yaryar islamarkaana jooga deegaanka tarda oo ka tirsan gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya gobolka banaadir ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay xaalay dagaal culus ku qaadeen fariisiin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin jaamacadda shabeelle ee deegaanka ka xaday ee duleedka muqdisho waxay sidoo kale weerar ku qaadeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho waxaana halkaas ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey abinaash halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaran uu ka tegay naftii hore kale oo qayb ka ahaa raggii fuliyey weeraradii lagu dumiyey xerada lamagalaaya ee magaalada beledweyne warbixin warkaas ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed amiin idaacaddii islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay naftii horihii labaad ee fuliyey camaliyaadkii nafhornimada ahaa ee lagu burburiyey xarada lamagalaay ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan naftii huraha xalay la baahiyey ayaa lagu magacaabaa geedow yarow maxamed xasan kaasi oo ka mid ahaa naftood horeyaashii fuliyey camaliyaadkii lagu beegsaday xarada lamagalaay ee magaalada beledweyne ugu horeen waxa uu fariin u dirayaa dadka soomaalida ah isagoona ku booriyey inay halganka ka qayb qaataan muslimiinta dhammaan way balaa ilaahay subxaanahu watacaala inti lagu qabsado oonayta geeg walbana siin kuwaajibaali hobad geegka soon qaadati oonayta salaadna qaadati ilaahay subxaana watacaala jihaadkina aad ku taabto walaala walgeeg ilaahay subxaana wataala roys walaad ka raajihayta maleh ikhwaani may baasan lahaa ilaahay subxaana watacaala walaysan siin kuwaajibi dhammaanna isla qaadoy hobo kale hobada geeg hanuun qaadato hanuun ku taabto oonayta oo dhan isku ku taabto baakiin rooma hobada hanuun ku taabto hanuun qaadato walaala munagdaas may baa lahaa sheeb ka fadhi ilaahay subxaana watacaala ku qabsado isaan walaalo jihaadkan kaha jihaadka geeg walaahi khayrkan kuweyno dadka kala waraan jihaadku walaalayaal may baasan lahaan geega tukaan gada iyonatay hooli daajisada iyonatay geega baadiiro iyo walaalayaal manaagdaasa may baasan lahaa insha allahu jihaadkan ba jihaadka geega infiru khifaafan wa thiqaalan wajahidu biamwaalikum anfusikum araytan kutiba calaykum alqitaal geeg araytan aayado ilaahi subxaana watacaala didi may baasan lahaa ikhwaani ilaahi subxaana watacaala ku qabsada jihaadkan baha sidoo kale waxa uu dardaaran u diray ragga mujaahidiinta ah ee ku jilib xihan dhammaan furimaha dagaalka maybaa kalinta fariin ku diday mujaahidiinta mujaahidiin maybaa lahaa ikhwaani marka koowadood ilaahay subxaana watacaala mahadle oonayta ilaahagi geeka nisheenay muslimiinhani walay mu'miniinhani walay oonayta geeka jihaadkan oonaytay fadlile hanu waafaji geeka jihaadka walaahi lan kastumisku helo walaalayahu maybaa laahan ilaahay subxaana watacaala mid kastan dilin mahadeli oonaytay geeka jihaadkan isu nishaani mu'miniinhani waali jihaadka nishaani oo isan ergahay tangeeg jihaadka fadliga jar la ergahay walaalaha may balahan ilaahay subxaana watacaala dartisan ajar hisaabsada ilaahay subxaana watacaala dartisan sabra ikhwaani may baasan lahaa insha allahu ilaahay subxaana watacaala kulan uumadi atin isu jihaadka nishaanadi insha allahu atin inta ilaahay subxaana watacaala noo doordo insha allahu hoy ka sabray ilaahay subxaana watacaala aayadiis warad yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflihuun ilaahay subxaana watacaala caayadiis midkas isaasuusiyey oonaytaysi oonayto ilaahay subxaana watacaala horsiinkasow maybalaa ikhwaani ilaahay subxaana watacaala darsayn sabray maybalaha mujaahidiinta dhammaan meel kastoo roogan oo furuntaan rog maybalaha ikhwaani horta ilaahay subxaana watacaala geegka isin oonaytay gaalada hortiinsa hortio fasmafadheesi maa
ugu dambeyn waxa uu dardaaran dhexalgal ah u jeediyey dadka u xiran shisheeyaha iyo dowladda federaalka maybalaa dadka onaytoonaytoy rijo gaalada kuwadini maybalaha insha allah walaalayaalow antaan ilaahay subxaana watacaala danka intaa maylew ilaahay subxaana watacaala darsa in sabray ilaahay subxaana watacaala onaytoy geega geeg antaan sugay intaa maylew mayba kalaha insha allah ilaahay subxaana watacaala dartisin sabr mujaahidiinta onaytoy ka hirin gaalada hiriti oonaytay habaasmeelika jar meelika jar may balaahan walaalayaalo walaayuna geeka oonaytoy dhibkale siinkahaay misanhayna walaalisiin ta'diibihay ilaahay subxaana unu geeka laakiin sandareensana laakiin ilaahay subxaana watacaala geeka oonaytoy siinka intaamaay walaalayaal may baaslahaan ilaahay subxaana watacaala dartisan sabra ilaahay subxaana watacaala dartisan ajar hisaabsa walaahi gaaladan geego leesan reebadaayt meerahay oonaytoy geeg gaaladan hobeeda qabata way ogi ilaahay subxaana watacaala abani sheeg may balaha walaalayaalow ilaahay subxaana watacaala dartisan sabra unuuna may baseena insha allahu intiisin furuna geeg masiin ku ajisna walaahi hasiin soonle geeg silaasin gaarifada leesin soonmee walaalayaal maysiin ku ajisna waan maysan waan maysan hilmaagna intiisan lasiin kaay hanuunkaas waysan ogey laakiin walaalayaalow ilaahay subxaana watacaala dartisan ajar hisaabsan ilaahay subxaana watacaala dartisan hisaabada dhowaan ayay ahayd markii camaliyaad nafurnimo ah lagu burburiyey xarada lamagalaay ee madaxtooyada maamulka hirshabelle halkaasi oo lagu xasuuqay xubno iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa maamulkaas warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa